barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha meyna waa siddeed sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaanad ku maqli doontaan silsiladii cusbayd ee la magacbaxday dhalanteed baddu dhayga weynaa dhaxan iyo qabow iyo dheel iyo lor badanaa biyuhuna dhanaana maxaa dhuuxa kaga jira halkaa markuu marayuu markaa doonayaa inuu dadkii ka dambeeyey ee dalkii ku hadhay u warramo wuxuu yidhi ninka dhiita joogow dhambaalkiiyo warkaygaba dhaqsa iiga gaadhsii dhammays hooyadaydii igu dhaadanaysiiyo dhudi waxaad tidhaahdaa badda dhumucda weyn iyo mawjado isdhaafiyo laash baan dhex jiifaa dhimasho iyo nolol baan maanta u dhexeeya telefoonka soo dhaca labadaa miduun dhowr sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa dhallinyarada cadaado oo loo qabtay wacyigelin
burcadbadeed hadday tahay waxaa yacni burcadbadeeda oo badda galaa oo dhibaatooyinka sababaya ama ay ku dhacayaan oo laga qaadana waa dhallinyarada tahriibayaasha markii la fiiriyo waa dhallinyarada
dhinaca heesahana ah barnaamijka kama marna
ubadkii ilduufi ciideeyey nabi saleebaan soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamahan anasow amaanada maqan eegi maayo xasan aad samatar goordhow ayaynu ka bogan doonnaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaa inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese qodobo ka mid a wararkii caalamka
dabley aan la aqoonsan ayaa siddeed sarkaal oo booliska dharka cada ee dalka masar ku dilay weerar ka dhacaya deegaanka la yidhaahda xelwaan ee ku yaalla haduleedka magaalada qaahira sidaasina waxaa xadana maanta ah lagu sheegay hadal ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha sida ay sheegtay wasaaradda nimankan hubaysanaya saraakiisha booliska kala soo baxay gaari ay wateen kadibna rasaas ku furay ka hor intii aanay goobta ka cararin
saddex wariye oo u dhashay dalka sbain oo hore loogu afduubay dalka siiriya sannad ka hor oo islamarkaan u dhashay dalkaasi ayaa haatan dib ugu laabtay dalka sida laga soo xigtay dowladda sbain saddexda saxaafi ayaa lagu afduubtay dhinaca waqooyi galbeed ee magaalada alebo ee dalka siiriya waxayna u shaqaynayeen hay-ado warbaahineed oo isbaanish ah kuwaas oo ay uga soo warramayeen dagaalada ka jira dalka siiriya
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan bisha may waa sideed sanadkuna waa laba kun lix iyo toban barnaamijka dhallinyarada maantan waxaa idinla socodsiinaya anigoo aha caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar haatanna ismaaciil oo dhinaca iga fadhiya bal aan ka codsado barnaamijkii hibada iyo hal abuurka kaasoo aad ku maqli doontaan silsilad cusub oo la magac baxday dhalanteed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaa inoo socotay silsiladeenni cusbayd ee aan ugu magacdaray dhalanteed oo aynu kaga sheekeynayno waayaha dhallinyarada iyo duruufaha kala duwan ee soo food saara waxaana ka qaybgeli doona haddii rabbi idmo hal abuuro dhallinyaro ah oo kala duwan oo dhammaantood curin doona maansooyin cusub oo la jaan qaada silsiladan sheekada silsiladani haatan waxay maraysaa dhinacii tahriibka cabdi waa mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee si fiican u koray dalkiisana ku helay waxbarasho hase ahaatee waxaa raad badan ku yeeshay humaag uga baxaya meel durugsan iyo nolol dhalanteed ah oo uu ka dhex arko shaashadaha wararka tebiya taasina waa arrinta ku dhalisay in uu safar tahriiba galo haddaba cabdi iyo dhallinyaro kala duwan ayaa tahriib galay doon ayay raaceen markii ay badda dhex joogsadeen hirarka badduna ay dhinac walba doontii kaga yimaadeen ayaa su'aalo badani ay hor yimaadeen kuwaas oo ay jawaab u raadinayaan marka hore zakariye jaamac muuse ayaa fariintan ka soo qaaday saaxiibadan tahriibay isaga oo sifaynaya ujeeddada ay u tahriibeen caqli aan dhadhaba iyo maskaxdoon dhalaashiyo dhaka kala ha joogtee saaxiibkay dheegow balaan kuuba dhiibe hal uu dhuug cunayo dhunkaa lagu sallidayo gafanuu dharqanayo takardheega hayso dhuuqaya miigo shilin lagu dhaqaajo cayayaan dhammaantii dhiiggeeda quuto huryo dhuuqda duhurko aan dhooni cunino wax yaroy dhadhamisiyo dhulka daaq ka helino dha- dhababaco ordaysaa in ay caana dhiiqdiyo dhiil xoorle iyo dhay godlo dhool ma tidhaahdaa haddaan gees kala u dhigo dhallinyarada maanteed dhulka aynu joogne dhoofka iska daayo maskax fiican dhaliyo dhaka keena leedaa dhammaantood sidaasoo dhuugaasi cunaya dhaar baan ku mariyey bal aan kuuba dhiibe saaxiibkay dheegow adigoo dhibkaa qaba dhakafaar xanuunsada dhuuntaada ceesh marin dhaban aan hurdada dhigin weligaa dhammays noqon maskaxdaadu dhadashiyo fikir togan ma dhiiqda inta dhoofku sharaf yahay qurbo jooggu dhalad yahay shacabkaygu dhiman yahay dhagarqaba mas-uul yahay inta ruuxa dhiigga leh midhmidhkayga dhiidhiya ee xuma ka dhowrsada dhulka lagu xabaale ruuxaan dhammayn iyo lagu sheega dhoohane inta beentu dhayd iyo ka caddahay dharaarte dhabta ruuxa ka hadlana dhibsadaan dadkeennuye nolosheennu dheesh iyo dhalanteedka wada tahay dhulkeennuna sidaa yahay lama dhowro xumahoo lama dhaga adkaado dhibta laguma waaree aakhira tan dhaantee dhoof geeri dhimasho ah mar haddaan dhulkaygii oday dhoof ka yimidoo dhacdhaxaysta mooye nin dhulkiisa joogo dhaqda xoolihiiso dhitadiisa maalo dhaqankiisa jecel iyo dhallinyaro naf ka lahayn mar haddaan dhulkaygii dhaqankiisa yeelkee si kastuu u dhiman yahay ninka dhoof ka yimid yahay ninka loo dhisaayee dheeman loo aroose dhay iyo lis caana inta loogu dhuro weel dhiigga loo shubaaye jacayl dhaba dadkuu qabo mar haddaan dhulkaygii caliyow dharaar qudha dhallinyaro xus ku lahayn mar haddaan dhulkaygii dhurwaayada i haystee dhiiggayga miirtiyo nin dhaqaale haystiyo tuug siyaasad dheeftiyo suldaan dhaqan ku ceeshiyo afmiinshaha dhex joogo wax ka soo dhacsanayiyo dhagarqabe dadkiisiyo maati maatida dharqanayiyo ganacsade dhuranayo dhiigga miiranayiyo dhuuni qaata mooye ka dhargaynin ruux kale kollay dhaami mayso dhaxaynu samirnee mar bay noloshu dheegow dhimashadu ka roontee aan dhintee idaayo aan dhaafna dunidee adna kaalayla dhimo aad buu u mahadsan yahay zakariye jaamac muuse oo ku sugan dalka kongo cabdi laftiisa ayaa fariin laga soo qaaday wuxuu ka hadlayaa dareenka uu ku sugan yahay isaga oo fariin u diraya hooyadii dhudi bulsho yahay dhanqalantee hubsashadii ka dhimatee dhalanteedka raacdaay dhibanaha afkiisii balma kuugu dhaartaa dhambaal uurka hoosaa balma kuu dhammeeya dhibanihii wuxuu yidhi xilka kaanu dhiibaa markuu wacadkii dhinac maray markuu samihii dheeliyey lama hura dhulkaygow dhudu hooyadayey dhimashadu ha joogtay anigaa dhaqaaqaye waxba dhayga kawgoyn duniyahay dhammaanteed dhalanteed ku yaalaa duniyahay dhammaanteed dhibka iyo rafaadka iyo dhagaruhu ka buuxaan duniyahay dhammaanteed dhiiladu u huyataa walee dhaqashadaaduba waa dhaawac iyo ciil badudhaygag weynaa dhaxan iyo qabow iyo dheel iyo lur badana biyuhuna dhanaanaa maxaa dhuuxa kaga jira n halkaa markuu marayo n waa qof tahriibay markaa baddii laashkii buu saaran yahay n markaa isagoo laashkii saaran buu inoo warramaya wuxuu leeyahay baddu dhaygag weynaa dhaxan iyo qabow iyo dheel iyo lur badana biyuhuna dhanaana maxaa dhuuxa kaga jira halkaa markuu marayuu markaa doonayaa inuu dadkii ka dambeeyey ee dalkii ku hadhay uu warramo wuxuu yidhi ninka dhiito joogow dhambaalkiiyo warkaygaba dhaqsa iiga gaadhsii dhammays hooyadaydii igu dhaadanaysiyo dhudi waxaad tidhaahdaa badda dhumucda weyn iyo mawjado isdhaafiyo laash baan dhex jiifaa dhimasho iyo nolol baan maanta u dhexeeya telefoonka soo dhaca labadaa miduun dhowr aad buu u mahadsan yahay hal abuurka da'da yaree nageeye khaliif oo ku sugan dalka etoobiya oo fariintan halkaas inooga soo diray ama maansadani tahriibku kuma eka cabdi iyo dhallinyarada la socota oo keliya ee xataa qoysas wada socda ayaa tahriibka ka mid a ama doonta saaran jawigii baddu waa sii xumaanaya dardaaran ayaana saaxiibada qaarkood ay u holladeen haddaba hal abuurka cabdiqaadir weheliye ayaa arrintaasi sawir ka bixinaya maansooy dhabii maqal adigaan ku dhoorto hanti iiga dhiganoo dhuuxayga feertiyo dhiiggayga foofiyo dhisma qaabadaydiyo dhabarkayga saantiyo laabtaba ku dhiganoo aniga dhabcali maansooy dhabii maqal weligay ma dhaawicin sharafkaaga dhaladka ah kuma dhaafsan weligay dhuun iyo wax sii dagan dhayal dhayal ma faatihin dhubcastiyo araarah xildhabaysan mooyee dhobxol iyo ka guuraan weligay kumaan dhigin wax dhambaan ku baansho saddex kuu dhardhaaree maantoon dhibaysnahay ma ii dhaaminaysaa dhar ma ii xiraysaa dhiftinada iqooliyo dheehaygan doorsamay diiftiyo dhukaanyada dheecaankan iga baxa dhakhtar iga daweeyo dhimirkayga baano iga talo dhufcaallada dhiifoy ma noqotaa afartaa dhambaalkiiyo horumar dheeli tiraneed afar kale dhusmada meel aan ku dhaabay weeyaan sheekadu dhab weeyaan waa dhool sidiisoo wax dhammaaday maahee dhoqoryaaga muuqdiyo waa dhaankii yurubo kuma loo dhaxayo dheef laga yabooho dhalanteedku baahee bal wixii aniyo dhool ina kala dhex yaallaba dhegahaba u raadhic dhool iyo ninkeedii wayagaa isdhaarsaday hiyi ka cadhab loo furay dhoof loo tashiilsaday saxaraha la soo dhaaf liibiya dhirbaaxyo saynuun ku dhabanaan la dhunshoo lasoo xiray dheef waana lagu riday lagu raray dhimbiilaha dhambaladiina loo diid ogow dhoolna xaamilo iyo waa dhallaan uur sidkii way dhammayso bilquraaba uga dhiman dabadeed mirtii dhexe doondhaansan lagu beeg ruxantoo dhaqaaqdo waxay dheeli socotaba siday dhaan aroor tahay waxay dhuumayubisaba dhinacyadii daloolsame dadkii badi dhawaaqiyo gurxan laysla dhaafdhaaf duco laysku dhindhin dhimashadii usoo fooc dadkii badi dhareeriyey waa toban dharaarood halka dhuuni laga qaday naxar naxdin dheeriyaa timid kolkay hirar dhuftaan bay biyo dhoobanayaan gudaheedu waa dhaan dhabargaarna weeyaan wixii laysdhalaalshaba soomayna dhicin oo afka xoorka may dhigan dhool waa sagaal bilo sow dhaarid may noqon halyaygii u dhaxaysuu daalaa dhacmuu odhan dhimashada ma doorbidin sidii dooni dhuulaca dusha sow umuu dhigan isaguna dhanaankii sow muu dhadhaminoo haqbashadu ma dhaawicin waayahay dhool baa waxay tidhi waan dhiibay ruuxdoo kugu dhaarshay eebbe idhig oo isiidaa wadarteennu dhimashada aakhira u dhoofne dhama hadal caburanoo dhililada ka soo baxay dhibayaanta riiqyadu bishimuhu dharaayaan yuu dhawaaq si hoose ah dhool ugu jawaabo wuxuu yidhi dhammaysay ani waan dhantaalmo nololkama dhul sugayee adigiyo dhallaanka haddii aad dhul gaartaan dheefdaan badbaadaan dadka suudal dhowrtaa dhambaalkayga gaarsii sheekada u dhoobee bal dhibkayna gaarsii bal dhibkayna sheeg sheeg sidii ay dhabtiisiyo dhacadiid u saarnayd naftisow kamay dhicin dhama sow ma haajirin qadarkaa dhowaysane markab sow ma soo dhugan sow gargaarka dhiilada xarga dhiibsan mawsiin sow itaali dhinaceed dhaankii ma soo xiran hadda dhoolyarkiibay dhooldhoolisayo isagay u dhacanto nolol uma dhowaato kolkay dhaqan hawootaba dhame iyo xasuus bay dhaayuhu u muuran kolkay dhaqan hawootaba dhame iyo xasuus bay dhaayuhu u muuran hadalba ma hadhin ayaan filayaa waana dareen aad u murugo badan cabdi waxaa soo korisay hooyadii oo nolosheeda in badan u hurtay waxay filaysay in wiilkeedu noqdo kii hogaamiye qoyska oo mustaqbal fiican hela hase ahaatee fariinta ay maqlayso ayaa ah war aan farxad lahayn haddaba dhudi oo murugaysan ayaa maansadan soo tirisay cabdiyow dhaqaaqdoo dhigashada tacliintiiyo dhulkaagii ka caagtee maxaad dheefka haysaa badda dhumucda weyn dhaxantiyo kulaylaha dhexda gaajo loo xidho dhakhtarada carruurteenna lagu miirto dhiigooda ma lahayn dhulkaagii dheefteennu waa dhogor dhaqankeennu waa hodan dakhligiiyo dhaqaalaha waxaa laga dhursugayaa dhallinyaro dadaashoo dhididoo shaqaysee dhinacaaga ila qabo dherag mala tahriibkuye anigana dhibaato yahay geysan dhaawac haddii aan ku dhalay oo dhuuxaygii aad tahay dhagayeelo hooyow dhisme iyo ma lihin guri dhagar qabaha loo gado abbahaana dhimay oo dhexalkaagamuu tegin anna maanta dhacay oo itaalkay dhammaay oo dhaayahaygu arag male habaar lama dhitaystee dhawaaqayga maqaloo telefoonka soo dhacaa dhiilayaanu igu noqon ii wada dhanqoolka burco dhinacyadeediyo dhagax buuragteediyo dhoobilay dusheeda dherag bay barbaartii dhinacyada u jiifaan adigiyo dhanxiirkuna dhabbadii tahriibkaad geerida ku dhowrtaan cabdiyow dhallaanimo dhudi hooyadii shalay naaska kuu dhigaysee dhabta kugu xambaartee kugu qaaday dhabarka maanta kuu dhawaaqdoo dhambaal kuu qoraysee habaar lama dhitaystee bal dhankeeda soo aad aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo maansadaasi inooga soo dirtay dalka sacuudiga dhegaystayaal waxaan naga xasuusina haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato silsiladan cusub ee la magac baxday dhalanteed in aad fariimaha noogu soo hagaajin kartid somali at v o a news com adiga oo ciwaan uga soo dhigaya silsilada dhalanteed dhegaystayaasha waxaan xasuusin lahaa in maansada ay soo dirayaan ay waafaqsanaato sheekada ay silsiladani ku socoto weliba marka hore qoraal inay ku soo diraan ayaan door bidi lahayn si aan ugu sheegno falcelinta ama meelaha ay tahay in ay wax ka beddelaan sidoo kalena godka maansada ayaa ah jiifto dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo intayn barnaamijkaas la mid a ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
ismaaciil xuseen farjar ayaa soo diyaariyey halkan ka soo jeedinaya welina stuudiyaha la fadhiya ismaaciil ow silsiladan aad hadda u bixisay dhalanteed inta badan waxay diiradda saaraysaa waan malaynayaa ee dhinaca tahriibka way ka bilaabanaysaa marka meelo kale ku dhammaan kartaa way soconaysaa waayo kala duwan baa la maraya iminka hadeer waa wiil cabdi la yidhaahdo dhalinyaro ah wuxuu ka tahriibay dalkii marka sheekadu waxay ka bilaabantay ama suugaantan iminka silsiladan oo kale isaga oo badda dhex taagan ayaa markii uu baddii baa waxaa laashkii isagoo dhex saaran unbaa mawjadaha dhinacyo kala duwan kaga soo dhacay markaasuu dawaqaya markaas markuu dawaqayba horta wuxuu isweydiiyey wuu miyirsaday horta maxaad ka timi maxaad u socotay halkan aad ku sugantay waayihii iyo wixii marka halkaas ayaa sheekadu ka bilaabantay calaashaan markii uu yaabay lambadaas looma adkeysan karaa argagax badan bay leedahay markaasaa miirka usoo noqonaya marka dadkii ka dambeeyey ma la hadlaya oo ma u sheegaya meesha uu dhex taagan yahay in markani uusan haysanin go-aan marka wuu s- waa fariimaha uu iminka soo diray laga soo qaaday marka fariimu ka- laga soo qaado dadkii ka dambeeyo la hadlayaa Een, maxaa la odhan jiray hooyadii dhudi oo kale iyada qudheeduna wiilkan way barbaariso iyadana waxay rajo badan ka qabtay inuu dee wiil kacatina oo nolosha dee wax badan ka anfaca oo qoyska hogaamiya oo dee waad garanaysaa hooyooyinku markay ubadka barbaarinayaan sawir iyo muuqaal durugsan bay kala yihiin Aha.
marka waxaa suuragala in eebe badbaadiyo inuu yurub galo waayo kala duwanna waa suuragala inuu maro marka sheeko iska taxana ah weeye oo dhaqanka iyo nolosha waayaha dhallinyarada ka hadlaya waxyaabahan ismaaciil oo la yaaba waxaa ka mid a een, tahriibka oo kale markaad kala sheekaysato dhallinyarada ama dhallinyarada aan wareysaneyn ee na soo gaartay intii een, doomaha ay degayeen Een, qof dhallinyaro waxaad arkaysaa hadda doontii uu la socday kasoo badbaaday oo dhallinyaradii faraha badneyd ay ku li- ku dhimatay ee dhahaya haddana waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaashan hadday dhimatay tobanka soo badbaaday inaan galaa laga yaaba marka waan laabanaya aade sheekada aniga marka igu waxaan is weydiiyaa maxaa dadkani ay- dhallinyaradani maxaa madaxooda ku jira cashe aniga sheekada igu naxdinta badneed waxay ahayd maalmo dhow inagii warar ka tabinaynay Een, dhallinyarada aad soo hadal qaaday ilaa shanta boqol ee badda ku dhimatay waxaan filayaa shanta boqol ee dhallinyarada ah waxaa ka badbaaday koob iyo afartan keliya saddex iyo labaatan ama afar iyo labaatan baa soomaali ahaa inta badbaaday Een, waad fahmi karaysaa ilaa saddex boqol oo soomaali ah rag badan baa markaas saaxiibadooda oo masar iyo dadka qaarkoodna libiya laleeyahay qayb ka mid inay ka baxday Een, dhallinyaradaas rag badan baa garanaya oo hebel iyo hebel wiil ka mid wuxuu ii sheegay inuu boqol iyo in ka badan uu garanaya oo oo ay ah- dhimatay oo dhimatay haddana sheekada igu naxdinta badneed waxay ahayd maalmo kadib ayuu aan anagoo sheekaysanaynaa ayaa wiil wuxuu ii sheegay in uu safar u baxayo uu tahriiba isagana uu tahriibayo marka waa soo Hadda dhimanayaa waa bay macnuhu toddob- tahay waa toddobaad kadib markii uu goobjoog u ahaa boqol iyo in ka badan saaxiibadiis ah oo badda ku dhintay welibana isaga keligii moohayn waa lala socday wax kale ismaaciil oo aan dhaho ma garanayo laakiin nimirka allah u soo celiyay dhallinyarada soomaaliyeed weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna caashay haddaynu u gudubno dhallinyarada ku sugan waxaa jirada ee arrinta tahriibka kalenu ka hadlaynay een, waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dhallinyarada haysta sidoo kalena meelo ka mid a deegaanada soomaalida waxaa beriyo dhoweed aada u haystay een, arrimaha burcadbadeeda een, iyo arrimaha kooxaha dagaalamo kale oo dhallinyarada qaarkood ay ku biiraan hadda waa laga soo roonaanaya taasi een, qaybo ka mid a waa laga soo roonaanaya qaybo ka mid a dhibaatooyinkaasi weli way jiraan deegaanada qaar marka een, magaalada cadaado oo kale waxaa lagu qabtay een, kulan oo dhallinyarada loo qabtay waxaana laga wacyigelinayay een, falaldembiyeedyada ay ka qayb qaataan een, dhallinyaradu warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha v o a magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq
kulankan oo loo qabtay qaybaha dhallinyarada gobolada mudug iyo galgaduud ayaa looga hadlayay sidii dhallinyarada looga baajin lahaa taariibka ka mid ahaanshaha kooxaha xagjirinta iyo falalka burcadbadeednimada ah guddoomiyaha dhallinyarada dowlad goboleedka galmudug caruus macalin maxamuud ayaa waxyaabihii kulanka laysku weydaarsaday iyo muhiimadda dhallinyarada kulankaasi uu u lahaa ka waramaya mahadsan tahay waa salaamaya bahda oo fi walaala kulankaas waxaa soo kulanqaabiyey dhalinyarada galmudug waxaana lagu qabtay eh, magaalada cadaado waxaa kasoo qayb galay eh, ku dhawaad boqol dhalinyaro ah oo ka kala socda galmudug Eh, waxaana looga hadlayay wacyigelinta sida burcadba- burcadbadeednimada tahriibka iyo maaragtay ishag iyo iyo dhibaatooyinka sida xagjirnimada waxyaalahaasa looga hadlayay dhalinyarada lagu wacyigelinaya intii ah, hal maalin loo socday waa lasoo gabagabeeyey dhalinyaradu dhammaan doodihii iyo maaragtay ishag cashiradii la siiyey dhammaan way ka faa'iidaysteen aada iyana maaragtay isheeg u anfacay waxaan rajeynaynaa eh, saas oo kale wacyigelin saas oo kale ah inay sii socoto kolley wasaaradduna qayba ka ahayd dhalinyarada aamina taaliil warsame oo ka mid ahayd dhallinyaradii kulanka aaraadooda ka jeediyey ayaa v o eda u sharaxaysa waxyaabihii laga wada hadlay iyo sida dhallinyarada muhiimka ay ugu tahay xilligan abo way ka mid ahaayeen n waana saxo waa sida jirtaa waxay tahay in dhalinyarada wax walba ay eegu fududeeyayaal u yihiin oo loo adeegsado burcadbadeed hadday tahay waxaa yacnihi burcadbadeeda oo badda galaa oo dhibaatooyinka sababaya ama ay ku dhacayaan oo laga qaadana waa dhalinyarada n tahriibayaasha markii la fiiriyo waa dhalinyarada na kuwa kooxaysiga loo wato ururada wataan waa dhalinyarada dhibaatada jirto o dhan waxay ku dhacaysaa waa dhalinyarada taas wax jira waaye wayna nakaabanaysa oo wax aada noogu adag oo nagu dhib badan ay ahayd n hadda ayaan dhaweytoo kale markaan qiimeeyo waxaa dhacday doon ilaa shan boqol oo qof ku dhawaad saarneyd laba boqol iyo abof miya ma aqaan adi saddex boqol oo dhadhown ay soomaali ahaayeen wada dhalinyaro ah waana wax dhib badan oo walahi saameyn xoog loo nagu yeelanayo waxaan ognahay mar kasta oo dagaal dhaco waxaa ku dhimanaa dhalinyaro inay tahay dhan kastoo laga socdaba dhalinyaro ay tahay waxay saameynta ku yeelanaysaa waxna dhibaayana way tahay iyadana waxaan usoo ogeyn karnaa dhibaatada jirta maanta soomaaliya ka jirta marka laga hadla midda tahriibka oo kale dabcan tahriibka dhibaato waxyaaba badanaa sababa oo ku keena dhalinyaradu inay tahriibaan kow maamulada jira iyo dowladda soomaaliya qeybay ka yihiin waxa dhalinyarada ku sababa ama u fududeeya inay tahriibaan waxaa dhacaysa hadda shirki qaranka oo shirki qaran oo dhalinyarada oo muqdisho ka dhacayo oo kale markaan qiimeeyo prioritiga koowaad waxaa la siinayo dhalinyarada dibadda ka timid oo qurbo joogta ah waxaa joogaan dhalinyaro dalka joogay oo wax ku soo barteen oo intay yihiin oo kale ah lama siinin tixgelin dadka yacnihii dhulka kusoo rafaadayo oo isagoo saan dalkeeni haddana inay wax kusoo barteen haddana dadkooda inay wax u qabtaan ay ku jirta tixgelin lama siinaynay taasina waxay sababi kartaa ruux kasta oo dhallinyaraa inuu ku fakero baasaboor ajaaniba markaa la timaadaa wax lagu qaban karaa yacni ama aa ku yeelanaya priority dalka qiimeyn aa ku yeelanaya tixgelinta koowaad iyadoo taasina ay muujinayso hadda markaan fiirinoo kale dalka soomaaliya madaxda joogta inta badan percentage waxay wataan baasaboorro ajaanib ah taas waxay fududeynaysaa marka dhalinyarada inay badda galaan mid awoodo iyo midaan awoodin intaba maanta ma jirto aan dhihi karnaa yacni bakriya oo dadku inta helaan ay u jirtaan oo yacnaha ay leeyihiin maanta waa ku dhoofeynaa ama inta diyaaradda soomaaliya ka qaada ay waddankii geynayso waxaa marka fududaatay in la iska raaco doon doontii markii la raaco waa shil iyo shal dhibaatada baddiyaa lagu dhacaa kii ka badbaado waa la gumaysanaa meelaa lagu adoonsanaa lagu xareyna aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada gaalkacyo wuxuuna ku eegayey kulan loo qabtay dhallinyarada oo looga hadlayay dhibaatooyinka soo fosara waxaana ka mid ahaa waxyaabaha dhallinyaradaasi laga wacyigelinayay dhinaca tahriibka casha fanaanka dhallinyarada ayaan markana dhegeystayaasha iyo weliba dhallinyarada barnaamijkan ugu tala barnaamijka dhallinyarada haye fanaanka dhallinyarada ah ma dhihin waxaa barnaamijka dhal waa fanaanka dhallinyarada haye haye haye waa adaa adaaba ku jira ismaaciilo fanaanka koowaad waa kii horta de xasan aadan haye hadda abaadirow soo ururi caashaqa iyo codka macaan fanaanka xasan aadan samatar
igu helay adduunnii ulashada kalgaalkii urnibirigababaxa tallaabada anigoo dhitaalhay ololreenka shaqa igu helay adduunnii ulashada kalgaalkii urnibiriga galay ambabaxa tallaabada anigoo nitaalhay nafta orodka raacdada waxay aaminigu tidhi soo arag sideedii indhuu dooni maaya nafta orodka raacdada waxay aaminigu tidhi soo arag sideedii indhuu dooni maaya ugubka iga maqaneegi maayo anasow ugubka iga maqaneegi maayo unugiisa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo ururi caashaqa uuha unugiisa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo ururi caashaqa uuha
codkaas xasan aadan wuxuu gebagaboyahay idaacaddii dhallinyarada maanta caasha cuudiyaano ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada tan iyo intayna afarta kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
indheer garad waxaa jira tala luuga aaye waa oday ka sheekee abataqa gunteediyo aflibaax jacayl ganay waana urtaali indheer garad waxaa jira tala luuga aaye waa oday ka sheekee abataqa gunteediyo aflibaax jacayl ganay waana urtaali hududkii ilduufi eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaaman hududkii ilduufi eedeeyey nabi saleeban soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaaman amaanada maqan eegi maayo anasow
This program has come to you from the Voice of America, Washington.